madaxweyne maxamed cabdulahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa goordhow ka ambabaxaya garoonka aadan cabdulla international airport waxayna wafdigu wuxuu kusii jeedaa magaalada addis ababa halkaas oo maanta gelinka dambe ka furmi doono shirka aan caadiga ahayne madaxda ururka urur goboleedka igad shirkan waxaa looga hadli doonaa xaaladda south sudan iyo xalka gaarista khilaafaadka iyo dagaalada ka jira dalkaas dowladda federaalk soomaaliya waxay kaalin mugleh ka qaadanaysaa dadaalada lagu nabadaynaya dalka oo soo jiitamayey tan iyo laba kun iyo shan iyo tobankii shirar dhowr ahna urur goboleedka igad ay ka galeen amniga gobolku waa mid isku tiirsan amni darrada hal dal oo ka mid ah dowladaha ku bahoobay ururkan ka jirtana wuxuu saameyn ku yeelan karaa dalalka kale dowladduna waxay kaalinteeda ka qaadan doontaa sidii nabad waarta loogu soo dabaali lahaa koonfurta suudaan